Ishacyaha cutubka siddeed iyo tobnaad dalka baalasha aadhsanaya wuxuu ka sii shisheeyaa webiyaasha koosh ergooyin ayuu badda ku diraa oo xataa doonniyo cawa ayuu biyaha korkooda ku diraa oo idhaahdaa wergeeyayaasha dheereeyo waxaad u tagtaan quruun dheer oo sulubsan oo ah dad tan iyo bilowgoodii aad looga cabsado oo ah quruun xoog badan oo wax ku tumata oo dalkeeda webiyadu kala qaybiyaan kuwiinna dunida deggan oo dhammow kuwiinna dhulka joogow markii buuraha korkooda calan laga taago fiiriya oo markii buunka la yeedhiyana maqla waayo rabbigu wuxuu igu yidhi anigoo aamusan ayaan hoygayga wax ka soo fiirin doonaa sida kulaylka udhwidhaya ee qorraxda iyo sida daruur dharaba oo xilliga beergoosadka hooraysa waayo beergoosadka ka hor markuu ubuxu dhammaado oo uu ubuxu canab bislaanaya noqdo ayuu manjo laamaha yaryar ku goyn doonaa oo laamaha waaweyn ee sii faafayana wuu goyn doonaa oo fogayn doonaa oo iyaga waxaa dhammaantood looga wada tegi doonaa haadka buuraha iyo dugaagga dhulka oo haadka ayaa iyaga kulayl gaadhsan doona oo dugaagga dhulka oo dhammuna iyagay qabowga ka dugsan doonaan oo wakhtigaas waxaa rabbiga ciidamada loo keeni doonaa adyad laga keenay dadka dhaadheer oo sulubsan oo dad tan iyo bilowgoodii aad looga cabsado oo ah quruun xoog badan oo wax ku tumata oo dalkeeda webiyadu kala qaybiyaan oo waxaa la keeni doonaa buur siyoon oo ah meesha magaca rabbiga ciidamada